waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
weli waxaanu ku jirnaa arrimaha ku saabsan maalinta australia day la yidhaahdo oo ahayd maalinta shalay ahayd oo dalkan australia dadka qaarna ay u dabaaldegeen qaarna ay ku mudaharaadeen magaalooyinka kala duwan ee dalka haddaba dadka soomaalida qeybo ka mida sidee u arkaan cabdi aadan waa qoraa qoray dhowr buug wadankana waxoogaa deganaa waxaan weydiiyey bal sida uu u arko maalinta australia day waxaana uu yiri australian day waxay ila tahay aniga waxaa aaminsanahay hadday dadkii wadanka loogu yimaaday hadday ku faraxsan lahaayeen australian day labaatan iyo lixda january aniga waa ku dabaadegi lahay laakiin ma aaminsanay maadaama dadka wadanka loogu yimaaday ay ku faraxsaneen
waa gartay adi sanado badana hadda australia joogtaa barnaamijyo badan baa ka qeyb qaadatay australia waagaad imaanaysay hadda maxaa iska bedelaa isleeda
wax badanaa iska bedelay aniga hadda hal sano hadda kadib waxay ii noqonaysaa soddon sano aan joogay wadanka marka waxay ila tahay waagii ani aan imaaday wadankana maba jirin maaragtay dhadhaqaaq oo dadka ah oo wadanka abrujinka la yiraahdo oo dad badan ma raacsaneen waagaas dadka abrujinka xataa dad badan waxay dhihi jireen weli nin oo mise naag abrujin ah ma la kulmin hadda dad badana saaxiibaan nahay dad is naqaanaa dad oo maarata isku fiicana nahay wax badanaa iska bedelay dad badan waxay noqdeen inay aaminaan waxay dadka abrujinka ay dhahayaan ay aaminsan yihiin wax badan bedelaada tan kale waxaa jira buugaag badan aa la qoray oo iskoolaadkii dad badanaa jira oo filimo badan baa la dhigay oo macnaha sheeko badanaa jirta oo dadka abrujinka ay soo baxeen waaga anigaa imaaday wadanka iskoolka xataa marka aan tagay brunswick high school ma jirin wax abrujin oo maaragna oo jiraan oo oo dhaqankooda ah wax badanaa iska bedelay waa gartay marka abrujinka marka dadka indigeneska marka laga tago dadka soo galootiga ah oo adiga iyo anigoo kalaa maxaa iska bedelay australia markay markii waagii soddonka sano ka hor aa timid iyo ilaa hadda
wallaahi dadkii wax badan iskama bedelin dadka imaatada ah annaga camal oo kale oo wadanka aan kula dhalanin waxaa jirta dadka ma oga markay australia yimaadaan waxay bartaan dhaqankii oo ka yimaaday maaragtay ingiriiska ah oo wadankan oo oo haasta dad badan ma jiraan qof markuu wadanka imaado ma ka fikiraayo dad maaragtay abrujin iyo noloshii markaa imaatid waxaa isku dayeysaa in maaragtay oo aad noqotid nolol fiican inaad ku noolaatid marka ma jiraan dad badan oo oo waxbarasho ay bartaan dadka abrujinka dhaqankooda waa gartay marka ma waxaa aaminsan tahay maalinta labaatan iyo lixda janaayo in la bedelo oo maalin kale laga dhigo wallahi waxaa aaminsanahay in maaragtay ay dadka maaragtay oo abrujin ahayn iyo dadka abrujinka ah inay isku yimaadaan ay doortaan maalin maaragtay ay ay labada qeybba maaragtay aaminsan yihiin maalin maaragtay waa xataa dabaaldegi waa dabaaldegi karnaa laakiin in inaad dhahdin ma aha waa iska dabaaldegi kartaa labaatan iyo lixdan laakiin ma dhihi kartid dadkaasa habig waa dadka wadanka maarata markii hore loogu yimaaday abrujinka ah inaa ogaatid inay habig ku ahayn laakiin waxaan ogahay in haddaan doorano hal maalin aan aamin labadeen isku imaan wax kasta waa waxyaalaha xataa xataa soomaaliya markaan ka fikirno waxaa fiican in qofka maarata meeshuu ka imaadayo aad fahamtid ama maaragta dhibaatada qofka kale haysato siday maaragta aan ku nolosha ay noo fiicnaato marka maalin waa inaan bedelnaa mise waa inaan laba maalin laga dhigaa maalin oo dadkii abrujinka ay ay og yihiin ay xabi ku yihiin iyo maalinta kale siday maaragta qof kasta oo ku faraxsanaato waa gartay sanado ka hor waxaad ka qayb gashay barnaamij loo bixiyey go back to where you come from oo dad diidanaa dadka imigrantiga ama adoo kala soo galootiga waagaas barnaamijkaas filinkaas aad ka qayb gashay ama documentarigaas ilaa iyo hadda makula tahay dadka australiyaanka intooda badan inay aqbaleen dadka soo galootiga ah oo ka midab duwan oo ka diin duwan wallaahi horta mar markaad samaysid wax oo telefishinka programka aan sameeyey toddoba sano ka hor waxaa jirtay dad badan marka aniga aan la hadlo ani shaqadayda waxaa waaye dadka iskoolaadka iyo jaamacadooyinka iyo dad badanaan la hadlaa oo joogaan meelin shaqadayba u sharxaay maaragtay dadka imaadaan wadanka iyo dhibaatada anigaan u imaaneyn wadankaan ma imaan lahayn haddaan aniga wadankeena habig u ahaan lahayn oo oo dagaal jirin marka wax badanaa isbedelay maxaa yeelay dad badan waxaa la ogaaday oo dhaha oo waxaan arkaa dhaho oo maba ogeenba inay dadka imaadaan waxaan u malaynayna dadka inta imaadaan inay soo doortaan oo iska iska imaadaan oo shaqooyinkayga qaataan shaqadan leenahay iyo maaragtay wax kasta guryaha naga qaataan laakiin wax badanaa isbedelay marka programka aan sameeyey oo go back to where you came from waa wuxuu naqday waxbarasho iskoolaadka badan waa aqriyaan macnaha prime macnaha iskoolaadka oo oo maaragtay oo primary schoolka badana waa la baraa in maaragtay ay dadka qaxootiga wadanka imaadaan ay u imaanin inta maaragtay inay wax wadanka qaataan marka wax badanaa isbedelay waa aaminsanahay inay maaragtay programkii aan sameeyey weli ay maaragtay oo fiicnaa inkastoo aniga ay ii fiicneen markaan samaynayo laakiin markaan dhameeyey waxaan ogaaday wax fiican inaan sameeyey dadkii australia deganaa iyo dadka qaxootigaba oo imaada wadanka waa gartay dad badan oo soo galootiya mararka qaarkood dhanka kale dadka cadaanka ah oo wadanka waqti badan jooga waxay dhahaan dadkaanu wadanka lama qabsadaan oo ma dhex galaan oo xaafado gooniye degaan oo keligooda kulmo arrimahaas wax ma ka jiraan bay kula taha markaad fiirisid bulshooyinka soomaalida oo kale
ah wallahi waxaan aaminsanahay horta laba su-aal fiican ay weydiisay waxaa jirta waxyaalo maaragtay dadka dadkena tusaale haddaan kasoo qaada soomaalida oo kale haddaa dadka soomaalida markay wadanka imaadaan ada diintaada ha ka tegin dhaqankaada ha ka tegin laakiin waxaa rabtaa in maaragtay ay wadankii aad ku darsantid oo guri aad gadatid oo oo samaysatid maalka badan oo wadanka inaad ciyaalkaada inta ku dhasheen maadaama ay soomaali yihiin dhaqankii ay ka tegin luuqadooda ay ka tegin laakiin inaad ku darsantid wadankii aad noqotid intana aad ka faa'iidaysatid wadankii australia oo af soomaalidnimadaada aad ka faa'iidaysatid badanaa dadka dadka soomaalidoo kale waxay la kulmaan way ku adag tahay inay sameeyaan maaragtay kalsooni mana qabaan oo isku sameeyaan ani waxaan isku waxaan isku dayey in maaragtay wadankan faa'iidadiisana aan qaato wadankayga dhaqankaygana aan ka tegin oo faa'iidadiisa aan qaato laakiin dad badan waxay jiraan oo soomaali oo isku day oo shaqooyinka xataa ay samaynayaan ay yihiin shaqooyinka maaragtay oo oo oo lacag badan lagu siin karin ay qof soomaali ay ku daysanayaan hadduu qof taxi wadoo kale taxi inaa macalin noqon lahayd waxaa isku dayeysaa qof maaragtay inay noqoto marka ma rabi inaan saas noqdo waxaan rabaa maadaama aan noolahay wadankaa imaaday inaan ka faa'iidaysto may fahamtay waa garta si fiican baan kuu fahmay marka markay noqoto matalan dhexgelidoo kale maxaad is leedahay way haystaan dadka soomaalida oo kale oo ama dhexgelidda xoogaa ma khalad la fahansan yahay baa jira
ha runtii su-aal fiican waaye waxay aaminsan yihiin dadka badanaa way iska cabsadaan qof haddaa dhahdidoo kale magacayga waxaa la yidhahdaa cabdi aadan aniga saanahay waxaa ka welwelaynaa maaragta qofki inuuna bedelo oo kale marka dadkii oo oo soomaalida ahaynna saasay ka welwelaayeen bar qof haddaa la hadashidoo aad dhahdid warigan dhaqankayga waa sidaan sidan sidan waa ku fahmayan laakiin amin daradii ugu weyn dhibaatada ugu weyn waa amin daro qofka haddaad maaragtay qof inaad amintid maaha oo boqolkiiba boqol laakiin waxaa u baahan tahay qof inaad u sheegtid wadankaa ka imaatid ani markaan qof la hadlo waxaan isku dayaa qof kasto aan la hadlay last maaragtay labaatan iyo sagaal sano qof kastoo aan la hadlo waxay ogaanayaan wadankaani ka imaaday in soomaali ay yihiin dad fiican soomaali inay yihiin dad maaragtay wadankan wax u imaadeen inay nolol fiican ku noolaadaan marka taasaan aaminsanahay ma aaminsani haddaan qof u sheego oo kale dhibaatadaan kasoo tegay iyo dagaalkas in ma aha wax dhibaato oo oo ceeb igu ah dadka ugu badanaa soomaalida waxay isku dayeen ceeb darada haddaan u sheego qof kale haddaan aday samaynin saasoo dadkaada u sheegin waxaa tahay ciyaalkii aad dhashay ciyaalka ciyaalkooda ciyaalkaada ciyaalka soomaalida kale ciyaalkayga macnaha kalsooni ma qabaan inay beri maaragtay ay noqdaan prime minister xataa mise ay noqdaan prime minister ma ay noqdaan business ay lahaadaan ma noqon karaan marka waxaan isku dayaa aniga markaas waxaan isku daya wax aniga oo xataa aan ku ahayn maaragta inaan sameeyo aan rabin aan isku daya inaan sameeyo sidii soomaalida iga yaryar oo oo ciyaalka ay iga faa'iidaystaan waa gartay bugaag baad qortay sidaa sheegtay iskuulladaa tagtaa oo dhallinyarada yaryar oo primary schoolka iyo high schooladaa la hadashaa dabcan waxaa is leeyahay way ku weydiiyaan markay meesha aad ka timid marka su-aalaha ugu badan oo soomaaliya lagaa weydiiyo ama markaad tiraada soomaaliyaan ka imid reactionkooda ama jawaabtooda maxay noqotaa
soomaaliyaan ka imid mise soomaaliyaan ahay markaa u sharaxday waxay ku leeyihiin soomaali kan ugu horeysa su-aasha ugu weysa waxay ku leeyihin soomaaliya intay ku taallaa su-aasha ugu weysa soomaaliya haddaana waxaan aaminsannahay qof kasta inuu na og yahay like dadka australia degan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ma oga meeshaan ka imaanay taasaa ugu weyn marka adiga waa kan ugu weyn waxay soomaali dhaqankii ma yaqaanaan soomaali xataa dadka ma oga inay muslim yihiin soomaali ma oga inay maaragtay ka imaadeen maaragta east africa soomaalida marka waa inaa u sharaxdaa soomaalida u sheegta intaa ka imaad marka waxaa ugu bilaaba wax uu maaragta ciyaalka cunuga adig kugu hadda laba sano saddex jir waxay waxaa u sheegaysid aa u sheegaysaa dadkan wax su-aasha ugu tan ugu weyn waa marka wax u sharaxdidna aniga waxaan isku dayaa xasan markaan wax u sharaxayo qof soomaali weligiis oo maqlin waxa ugu soo bilaaba maarag wax fiican oo soomaalida ay yihiin dad fiican inay yihiin oo dhaqankoodu waa dhaqan hore soomaaliya dad waxay ahaan jireen dad oo maaragtay shan boqol oo sano ka hor soomaaliya waxaa imaan jiray dadkii africada yurubka waxay isku macnaa carabti waxay isku imaan jireen waa soomaali waddan marka haddaa ugu sharaxdid dad soomaaliya waxay oo ogeyn waxay isku dayayaan inay fahmaan ha ma saasa ah marka tan ugu horeysa taas waa tan labaadna waxa waaye waxay isku dayaan soomaalida dagaalka dagaalka muxuu ahaa dagaal oo dadka dariska dariska kenya mise etoobiya ma ma soo weerartay mise ayaga marka waa u sharaxaysaa dadkii maaragtay af ingiriiski waa civil war baa la dhahaa dadka isdagaalay oo maaragtay marka waa u sharaxaysaa runtii si wax macquul ah ugu sharaxaysaa waa gartay ugu dambeynta soddon sano kadib australia dadka ku nool ama maxaad guud ahaan isleedahay waa laga bartay dalkan waqtigaas dheer oo aad ku noolayd oo dadka hadda dhalinyarada cusub oo ama imaanaysa ama dadka cusub oo yimaada aad u sheegi lahayd oo kula talin lahayd
waxaan kula talin lahaa dadka maaragtay soomaalida ah dadka xataa xataa wax joogay wax badan iyo dadka hadda yimaadeen dad waxaa jira oo joogay labaatan sano oo weli ee ku wadankii ka faa'iidaysanin oo wadankan xaqay u leeyihiin inay maaragtay wax kasta ay ka faa'iidaystaan waxaan ku talin lahaa bes inay noqdaan dad maaragtay geesanimada isku dayaan inay dhaqankii ay ay ay labadaba dhaqan ay fahmaan marka adi dhaqan waddankaa joogtay dhaqankiisa haddaa fahamtid aday faa'iido kuu tahay ma aha ayagay faa'iido u tahay waa uu kuu sheegay haddaay waxaan ku dhahay dhaqankaaga ha ka tegin diintaana ha ka tegin laakiin waxaa waxaa isku dayaysaa inaad noqotid waxa ugu fiican aad noqon kartid macnaa haddaa rabtid macnaa ku noqdo oo qof hataa oo iska leh maaragtay businesskiisa mise qof oo macalin noqo marka waxbarasho baro waxyaalaha hataa haddaada ku fiicneen soomaalida badanaa waxay rabtaa waxaa markasta dhahaa maaragtay soomaalida waxay ku leeyihiin doctor noqo engineer noqo mise lawyer noqo haddaada saddexdaasi noqonin waa waxaa noqonaysaa qof faa'iido lahayn ma jiraan waxaas wax boqol shayaas samayn kartaa oo faa'iido lahayd so ani hadda waxaan ku fikiraa bugan qoraa sheekooyin badanaan sheegaa waa wax aday aad taqaanid soomaaliya haddaan ku noqdo sheekada waxaan ugu samaynaa dadka si soomaalida ay u fikiraan aan u sharxaa marka waxaan ku talin lahaa inay geesanimo ay isku dayaan ay sameeyaan mararka qaarkooda waxaa aday xataa kaa dhigaya maaragtay adiga xabi ku ahayn sidaadoo kale volunteer meel tag wax ka sameey dadka u sheeg dhaqankaada u sheeg macnaa wax isku day maaragtay inaad ku naqatid dadkii aad dhex gashid kaasina wuxuu ahaa qoraa cabdi aadan oo khadka telefoonka ee magaalada melbourne iigu warramayey
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho